inuu yidhiba taasi waaba samaac bayba agtooda ku tag xadiisyadii sheekha laga maqlayey ee isaga laga dhegaysanayey oo kaleba ayuunbaabay tahay ayay barhkood yidhaaheen oo ama waa ismaaca sheekhi maqashin uu dadkii wax maqashiyoo kale amase waa maqalkii lagaba maqlaye oo isla mida ayay laba siman tahay la martabo tahay bay yidhaaheen oo bal markaas taas bay iyagu yidhaaheen welibana dad room buu soo naqliyo waxaana bacd alculamaa halkan sida bukhaariba meelo imaka aan dhaafnay tajridka aan kuba dhaafno kitaabulcilmi ahayda oo kale qaybihiisii hore kitaabulcilmi un ayaa wuu kusoo naqliyaa bacd alculamaa inay xujayseenayo xujo marka ay uba daliishadeen rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh maalin sariyo koobnayd oo uu dirayay oo maka meel ku dhow uu dirayay waqtiyadii horeba markaa dee jihaadkuunuu bilaabmay ayuu waraaq u qoray ninkii amiiru sariya sariyada amiirkeedii ayd buu kitaab u qoray dee waxa uu ku amraya iyaga kitaabkii waa xidhnaa wuu dhiibay uun waa u dhiibay waxaanu ku yidhi kitaabkaa ha aqriin ha furinbo ha aqriin ilaad meesha caynkaasa gaadho oo ilaa horta ay habeenna ka socdaan madiine weeye oo ilaad makaanka caynkaasa gaadho ha furin marka halkaa ilaa halkaas taas buu kuda uu dhiibay marka maxaa kuba sugan rasuulka ilaahay dee amar awaamirtiisii kaa mid ah oo ninkii loo dhiibay rasuulku kumuu dul aqriin isagiina laguma dul aqriin waraaqdii unbuu qaado markii dambe halkii gaadhayna waa kan waxbaa la farayey oo meel gaadh buu rasuulku ku lahaa isagoo weliba dhowrkan meel laba socdo xataa ninkii idhahay makaanigu halkaa ma sii gaadhi karo waa maka duleedkeede aan laba qasbahaynba bal markaa ninkiina markii halkii gaadheen buu furay oo uu aqriyey oo amarkii rasuulka uu iyagii uba sheegay bal taas baaba xujo munaawaladan imaka aan hayno aimada qaarkood ay u xujaysteen bukhaarina cibaaradaasi way kuba sugantahay isagoon bacdigaa magacaabin yidhi bacdigood baa taa u xujaystay munaawalada sixadeeda u xujaystay haddaba in kol haddii dee kitaabkii mucayan yahay oo laysu dhiibay oo gacantii lagula hayo waxay horta kaba dhigeen taasi inay quwata samaac leedahay qolooyin horta waa samaac quwadii inay leedahay bal qolooyinkii u arkay samaacba inay tahay oo kalaba mid dhigay samaacii ayuu magacyo inoo tiriyo waxoogaaya hadal ibnu salaxna waa inoo dambeeya oo waa kaa maalik kuba bilaabay iyo qolooyin kaloo reer madiina reer maka inbuu kaba sheegay reer kuufa dad buu ka sheegay reer basra waxbuu kaba sheegay reer adigu masarna inbuu kaba sheegay magacyo welibana dad kaloo shaam iyo ciraaq ahaayoo qowlkan qabaana way jiraan buu yidhi welibana xaakimiintaa ku mudayna sheekhyadiisii qaybo kaba mid a ama rag ka mid a ayuu qowlkan kaba soo naqliyay qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yihi waqad khallada takhliid wuxuu iskuba daro fii kalaami hadalkiisa waa markaa xaakime cardalmunaawanati bicardi lqiraa wuxuu isku daray oo kalaamkiisan isdhexgeliyey cardigii munaawalada ayuu wuxuu ku daray cardigii qiraa'ada oo cibaaradii ibnu salaax waxay ahaydba wa fii kalaamihi bacdu takhliidi min xaysu kownihi khallada bacda maa warada fii cardi lqiraa'ati bma warada fii cardi lmunaawalati wasaaqa ljamiica masaaqan waaxida oo xaakim baa hadalkan horta ara lahaa marka wuxuu leeyahay culimadan uu magacaabay ee uu inooga soo naqliyey inay tani samaac laba mid tahay ay samaac quwadii leedahay ama ay la siman tahay dee barhkood qowlkoodu muu ahayna cardigan munaawaladaynu hayno ee cardigii qiraa'ada ayuu ahaa cardigii qiraa'adaynu soo maray horena taa waan u soo aragnay ayay barhkood yidhaaheenba sheekha waxaan lagu dul aqri'aya dee waabay ka xoog badayiin sidaynu soo maray wuxuu isagu aqri'ayay taas way yidhaaheen barhkoodna waxay yidhaaheen maya waa isla mid uun oo bukhaariyo dee hadalladiisii bukhaari kuba sugnaabaaba hediye rag kale oo cardi sheekha qiraa'ada iyo imaam maalikii qiraa'adaad ku dul aqri'aysaa sheekha iyo ta uu isagu aqri'aya waa isla mid uun bal markaa taas cardal qiraa'a la odhanayay taasna samaacii bay la simeen haddaba culimmadan uu magacaabay halkan dhammaantood ma aha inay qowlkan cardigan ay ka hadlayeen uu ahaa cardigan munaawaladaynu hayno kitaab laysu dhiibo uun ah taas may hayn ee qowlkoodu wuxuu ahaa cardigaasi cardigii qiraa'adu ahaa ee marna cardigan munaawaradu ahaa markaa xaakimna way iska dhex galeen oo labadii cardi ayuu iskuba daroo raggan badan buu inoo soo naqliyey inay wada leeyihiin cardiga munaawaradu samaacoo kale weeye ragganna barhkood qowlkoodu waa cardiga qiraa'adii ka hadlayeenna cardigan munaawarada kamay hadlin saa daraaddeed waxaa dhacay buu leeyahay kalaamkiisii takhliid cardigii munaawalo iyo cardigii qira'a ay isdhex galeen oo iskaba dhex galeen ama isagu iskuba daray ee macnaha waxa weeyaan dadkan ugu nisbaynayo cardi munaawalo qowlkoodu qeyb kaba mida ma ahay cardiga qiraa'aday iyagu lahaayeen kaasaa samaaca uma qaala alxaakimu oo bal markaa qowlkaasi muxuu noqonayaa cardigan munaawaladaynu hayno ama munaawaladu waxay la siman tahay un samaaci oo kaba martabo hooseyso oo sheekii inaad casharkii ka dhegaysato oo isagii aad kaba dhegaysata iyo isagoo nuskhadiisii intuu kuu dhiibo ku yidhaaho iyadoo dee nuskhadiisii uu dabdisay iga wari hebel baan kaba wariyo nuskhadii uu ku siiyo ama uu ku caareeyaya ma kala hooseeyaana waa isla mid ayay barhkood yidhaaheen waana qayb markaa walow raggani aanay qowlkoodu intaa wada ahayn san ibnu salaax leeyahay uma qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu yihi waladii kii caleyhi korkiisa jumhuuru fuqahaai alislaam islaamka fuqahadiisa intooda badani ay korkiisa ku sugan yihiin alladiina kuwaasoo aftow ka fatwooday filxaraami waalxalaal waxyaalaha xaraamtii waxaa xalaasha aba iyagu ka fatwoon jire dee martabadaa fatwo ay taa kaba fatwoodaan waa mansilo aada u sarrayse eh gaadhay oo dee mansilo maaha de waxa weeyaan hoose tan iyo cid kastaaba gaadhi kartee waa mansilo aada u sarrayso tadriis iyo waxyaalaha aada ugaba sarre soo dhaafsane haddaba raggii iyagu mansiladaa gaadhay tay iyagu qabaan waxa weeye annahum iyagu lam yarow may u arag oo lam yarow kan munaawaladan aan hayno labadeeda suuraba samaacan maqal inay tahay oo ujeeddadu waa weji taxamul oo saxiixa horta oo xadiidka aan soo qaadanayba waxa weeye bukhaari iyobaa bal markaa mucallaqaan kuwa wariya isagaana sheega bacd alculamaa taa inay u xujaysteen bal barhkoodna xadiidkii kale dee rasuulka ilaahay waraaqihii uu diray ee uu rag qaare u dhiibay ee uu amray inay u dhiibaan dee ciddii uuba dirayey ayay yidhaaheen bade kan loo dirayo waa nooc munaawalo ayuunbay ahaydba ee calaa kulli xaalin horta waa wej taxamuloo saxiixa ijaazadii aan iyada ahayna nooceedan ahayna way ka sarraysaa markaasna kol hadeeye laakiin heerkaa sare haba gaadhee qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayey ama isagu uu aqriyayey lama sinee way ku xigtaa uuna way ka martabo hooseysaa oo iyadu rutbo soo raacaysa ayay noqon laakiin iyaga ka horeeyo kaba mudan taas weeye siay jamaahiir alculamaa qabaan oo wuxuu uhi annahum iyagu lam yarahu umay arag samaacan macnaa waxay u arkeen annahaa munxadatun cani samaac maqalkii sheekha laga maqliyey inay ka hooseyso ayay u arkeenba وبه قال الشhافعي وأbو xنيiفة وأحمد وإسحاq والthوري والأوزاعي وبن المبارك ويحyى بن يحyى والbوyدي والمزني bوydiy mزن و أصxاabti شhاaفiعي وعaليه qowlkaa korkiisa oo ah أنahaa منxadaة can السماع inay ka hooseyso martaba ahaan samاaci ayaan cahidna anagu ragga qaarkood hakaba soo naqliyay sheekhyadiisiya laakintoodii badnaydna aad bay u badnaayen cahidna taasaanu kuba ogeyn aimatna imaamyadayadii iyo mashaaikhdayadii waileyhi dahabu kaas baani xaggiisa u kicinay kuba tegeen waileyhi xaggiisaananu nadhabu anagu aanu u tegaynaa oo waxaweeye uun munaawaladani samaacii way ka hooseysaa dee ijaazada anwaacdeediina iyadaa u sarreysa bal markaa samaacii baa u horeeyey qiraa'a cala sheekh waxaa xigaya almunaawaladan dee maca alijaaza intaa wey wallahu aclam وأma إida lam yumalikhu shaykhu اlkitaaba walam yucirhu إiyaahu bal suuradii hore waxaan ku soo aragnay munaawalada inoogu soo suureeyey in sheekhu kitaabkii waa u dhiibayaa tilmiidkiisii waxaan u odhanayaa iga wari waanu milki siinayaa ama mudda ayuu agtiisii kuba daynayaa haddaba hadday dhacdo intuu kitaabkii u dhiibo uu yidhaaho kitaabkan dee anigu fulaan riwaaya samaacaygii weeye uu ku yidhaaho welibana ijaaso uu raaciyo iga wari laakiin kitaabkii markiiba uu kala noqdo muu siin wakti uu daalibkani axaadiidta kitaabkan uu ka qorto oo uu nusqo isagu kaba samaysto muu siin markaa taasba weeye taa xukunkeedu muxuu noqonayaa horta ijaazo weeyaanoo dee ijaazadii aan iyadoon kitaabkiiba lagu tusin kitaab fulan iga wari ay hadday ijaazo saxiixo ahayd oo wax lagu warinayay tan kitaabkiiba uu kuu muuqdo ama nuskhadii waxaa dhici karta mar dambe inuu nuskhadii un si inuu kuba hele iyadna ijaazo saxiixa ay noqonaysaa laakiin miyay noocan imaka uu ruuxi qaatay kitaabkiiba la milkisiiyey ama la caariyeeyey laba mid noqonaysaa tii bay kaba hadlayaan culimmada wuxuu yidhi wa amaa idaa lam yumalliku haddii aanu milkisiin waa nusqo asheekhu sheekhu yumalliku waa daalibka mafcuulkan dee damiirkii alkitaaba kitaabkii aanu milkisiin walam yucirhu aanu caariyeynoo daalibkii iyahu kitaabkii iyahu daalibkii aanu caariyeyn fainahu kaasi munxadun mid ka dhaadhacsan weeyo ka hooseeya camaa qablahu noocii horeynu soo aragnay ee barhkood ay yidhaaheenba quwatu samaac ayay leedahay ama samaacii bay laba simantahay martabadeedii tahay tani way ka hooseysaa oo ijaazadii kaleynu soo maray ayuunbaabay dee lamidtay ku dhowdahay bal hadday wax ka yaroon tahayba xataa ina minhum culimada waxaa kaa mida ma yaquulu ku isagu yidhi haadaa mima laa faa'iidata fiihi munaawalada caynkani ee markiiba laga qaaday tilmiidka kitaabkii oo waxaan faa'iido gaara ama miiso gaaraba lahayn faa'iido gaari aanay kuba sugnayn wayabqaa mujarada ijaazatin ijaazo keliya iyadoo yidhaah kitaab fulaan baan kuu ijaazeeyey oo kaley noqon faa'iidada wuxuu wadaa anaa miiso gaaroy ka leedahay iyo waxay la dheer tahay ijaazadii mujaradka ahayd tani maba lahay barhkood yidhaaheen ee wuxunbay arrintu noqonaysaa ijaazadii horeynu soo maray ee kitaab laysu ijaazaynayay taasunbay noqonaysaa walow bacdigood ay dhahaan dee tusintan kitaabkii la tusay nuskhadii uu arkay waaba suurtagal mar kale inuu nuskhadii helee kolley waxay u yaryeelaysaa nooc miiso iyo yar dheeraad inay ka yar fadilaato ijaazadii kaleynu soo maray laakiin noocan imakaan haynee labadii suuree hore ah tani iyadu lama sidna qultu waxaan idhi ibnu kasiir baa odhanaya amaa idaa kaana alkitaabu kitaabku hadduu yahay mashhuuran ku mashhuuro uu yahay kaalbukhaariyi wa muslimin aw shayin shay min alkutubi almashhuura kutubtii mashhuurada ayd kaba mid ah fa huwa kaasi kamaa maa low mallakahu wuxun baabuu la mid noqonayaa si wuxuu milkisiiyoo kale aw caarahu iyahu amase uu caareeye waa hadal ibnu kasiir leeyahay oo wuxuu leeyahay bal masalan kitaabkan la tusay ee daalibkii la tusay ee ama looga dhiibay markii dambena lagalaba noqdeen lana milkisiin lana caariyeyn hadduu kitaab mashhuuraya sida bukhaari oo kale muslim oo kale oo nusqooyinkiisu ay mutawafir yihiin uu dabdisan yaho dabdigiisna uu macruuf yahay markaa kaasi wuxuu leeyahay faa'iido gaara ayuu leeyahayoo kitaabkii dee maaha la mid maaha axaadiis sheekhu qortay unuu sheekhadiisii intuu ama intikhaab iyo xulasho ku sameeyey uu isagu diyaarsaday la mid maaha oo isaga saxidiisii iyo nuskhada inay axaadiisii ususheedii lagu saxay inay taasi inoo dabdisnaato aynu u baahannahay kani waa kutub dabdisan waa kutub dee muqadee waxa weeyaan la ogyahay oo nuskhooyin mashhuuro weeye saa daraaddeed tusinta laystusay ama laysu dhiibay halaba markaa haba dhacday inuu markiiba laga qaado ruuxii kole kadii kitaabkii kitaabkaa mashhuurkaa yahay waxay la mid tahay noocii hore laysmilkisiinayo ama layscareyeynayo dee markaaba wuxuu helayaa nuskhadii bukhaari ama muslim ee dabdisnayd oo hadhowna sheekii waa kaga warin karaa bal taas waa hadal ibnu kasiir leeyahay walow tajaradat hadday dharbeeshoy ka marhnaatoy ka khaali noqoto almunaawalatu munaawaladii can ilidni idan fi riwaayati riwaayadii laysu fasaxo falmashhuuru qowlka mashhuurkii waxa weeye annahu laa tajuusu inaanay bannaanayn alriwaayatu bihaa werin wax lagu wariyaa iyada waxaka alkhadiibu khadiib wuxuu soo naqliyey can bacdihim culimada bacdigood jawaasaha inay taasnaa bannaan tahay in wax lagu wariya oo suuradani maxay tahay laba suuro horeynu soo aragnay oo mid ahayd sheekhoo kitaabkiisii ama nuskhadiisii siinayo daalibkiisii isagoo una idmaya inuu kaba wariyo balsiintaasi ama siin muddo ah ha noqoto ama isagoo guud ahaanba siiyey haba noqotee suurana daalibkii axaadiisuu soo diyaarsaday oo u qornayd oo uu soo habaystay ayuu sheekhii ula imanaya oo odhanayaa tan dewaana samaacii sheekhe i ijaazee ama waa tan axaadiithi oo sheekhina markuu u fiirsado ayuu ijaasaynayaa labadaas suuraba waa taa kalaamkeeda aan sooba aragnay labaduba munaawalay ahayd ta dambena cardi bay ku magacaabayeen cardulmunaawala si cardigii qiraa'ada uu uga baydho ama uga soocmo suuradan iminka uu inoo sheegayaa waa maxay sheekhii baa kitaabkii u dhiibaya ninkii daalibka ahaa waanuu sheegayaa wuxuu odhanayaaba waa samaacaygii laakiin ma raacinayo iga wari ijaaso ma raacinayo kitaabkii waa u dhiibay bal hadduu doono haba siiyo muddaha caariyeeyo laakiin ogeysiintaas mooyaane uu ogeysiiyey inuu samaaciisii yahay mooyaane wax idana oo uu u fasaxayo inuu isaga kaba wariyo ama ijaaza ma jirto taas maxay noqon xukunkeedu marka waa halkii hore uu inasoo yihi fa in kaana macaha ijaaza waa muqaabilkeed oo haddaba haddaanay munaawaladii ijaazaba la socon ogeysiintaasun ay noqoto maxay xukun noqon xukunkeedu marka wuxuu leeyahay dee culimmada intooda badan agtooda waxa mashhuur ku ah ama qowlkoodu yahay dee ogeysiin keliya uun iyo dhiibidda keliya kol haddaanay fasaxu u fasaxay aanu jirin waxaaba dhici karta khalal uu ugu fasaxi waayo inuu meesha jiro inaanu wax lagaga warinayno markaa ruuxi sheekhaa wax kagama warinayo dhiibidda caynkaasa taasma weye laakiin khadiib baa bacd alculamaa ka soo naqliyey suuradaasna dee kol hadduu tusay oo kitaabkii uuba dhiibay oo uu sheegay samaaci inuu yahay wax cilo ana aanu meeshii sheegin kolley wax waa ku warin karaayo taa uu kaga warin karaa taas baabay markaas u waana bacdigood sidoo kale shaakiriya waaba raajax yeelaya umuurahaasba wey taas buu yidhi marka ibnu salax qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi wa min annaasi dadka waxaa kaba mid ah waa culimadii ehmaha dadkii guude man jawasa ku baneeyey alriwaayata warin bimujaradi iclaami sheekhi sheekha ogeysiintiisa oo keliya uun lidaalibi daalibkii uu ogeysiinayey ana haadaakani waa waxaan maktuubkii ama kitaabkani ama axaadiidan samaacuhu wixii uu maqlay inay tahay de markaa qolooyinka qowlkoodu kaa yahay ee iclaam mujaradun ijaasa la socon yidhi waxbaa lagu warin karaa maanta munaawaladiina waxay noqonaysaa min baabi awla oo tani waaba kitaabkii baa mucayana waana tan laysu dhiibay oo dee nooc iclaamo weliba ziyaado leh ayay noqonaysaayo qolooyinka agtooda munaawaladan aan ijaazada lahayn wax waa lagu warin karaa oo xagga iclaamku inoo soo socdaa oo wuxuu noqon doonaaba dee qeybtanta adigu haddii ala yidhaha lixaad baynu arki doonaa iclaam ogeysiin kalaamkiisna halkaasuu inoogu iman ee wuxuu leeyahay culimada qaar iclaamkaa inoo dambeeya ayaa ay iyagu yidhaaheen wax waa lagu warin karaa iyadoona hadday ijaazaba jirin dee kol haddii taas ay markaa kuwaasi ay iclaamka mujaradka wax lagu warin karo markay munaawala jirto weliba iclaamkiina la socda miisadiya tanaaba kaba sii mudan oo kasii awleysnaanayso iyadna markaa waxaa lagu warin karaa dadka agtooda laakiin qowlkooda mashhuurkii dee munaawaladan bila ijaazada inaan wax lagu warinayn wey bal suurooyinkeedii baan kaba wada baxnay iyo kalaamkeedii haddaba ruuxii hadduu sheekhiisii wixii uu kaga wariyeyba waxa ay munaawaladan ahayd kitaabkaa loo dhiibay ama sheekhii uu dib ugu soo celiyo uu u fasaxay hadduu kitaabkiisiiba iyo nuskhadiisii ahayd ee idankaasna laba jiro kol haddii ay tahay si uu ku wariyey taasi waa cinda taxamul bay ahayde marka dambe uu isagu gudbinayo ee isagii axaadiistii caynkaas ahayd daalibkii laga warinayo muxuu odhanayaa cibaaraad ku isticmaalaya ina waa tii aynu soo maray hadduu sheekha laftigiisa kaba maqlo ama samictu buu odhan ama xadathanii buu odhan cinda aladaa haddii ay qiraa'o sheekhii lagu dul aqriyo ahaydna dee waxaabuu odhan karaa dee samictu ama xadathanii qiraa'atan calayhi waa odhan karaa ama laftigii markii dambe mashhuurka noqday akhbaranaa iyadoonii waxba laba socon waa odhan karaa taas munaawaladan haddaba kol haddii ay sidii wax ku wariyeen munaawaladan ahayd hadhow muxuu odhanayaa markuu isaguna dadkii usii gudbinayay axaadiistii ama kutubtii loo dhiibay uun sanad ahaan sheekhii uu kaga warinayo cibaaradu isticmaalaya maxay tahay tii buu inoo sheegaya waa alfaadii adaha kuwan had iyo goorna waxaa jirtaba eeg laba dee arrimood baan haynaayo taxamul iyo adaan soo kala aragnay taxamulku waa werintan uu shaksigu warinaya axaadiistii taas taxamul baa la ydhaha adduuna waa marka isaga laga warinayo uu gudbinayo uu gudanayo taas bay noqon alfaada dambe uu ruuxu isticmaalayo cinda aladaan had iyo goor waxay ku xidhan tahay taxamulkiisu muxuu ahaa oo taxamulkiibay ka ratibmaysaa si uu markii hore ku taxamulay ayay dee ayay cibaaratani ka tahay alfaadan marka dambe uu isticmaalayo cinda aladaa uu isticmaalayo alfaadan la yidhaaho alfaad aladaa bal iminkana tii buu inoo sheegaya wuxuu yihi wayaquulu raawi raawigu wuxuu odhanayaa bilijaazati noocan iyo noocii horeba ijaazo wax ku wariye amba-anaa buu odhan oo marka haledii aan loga eegno amba-anaa iyo akhbaranaa iyo xadahanaa waa isla mid farqi weyn oo aan kala farqinayno oo la kala farqin karaa aada u daahiri oo waadixi maba jirto laakiin maxaa jirta waa istilaax taniye markii hore waxaan soo aragnay dee inay in badan ahlucilmiga agtooda ama muxadisiinta mashhuur ku noqotay in akhbaranaana wixii sheekha lagu dul aqriyay loo adeegsado oo loo isticmaalo xadahanaana wixii isaga laga maqlay isticmaalkaasunbaa wuxuu keenay oo isaguna shuhro uun ah walow raggii hore amba-anaa iyo akhbaranaa iyo xadahanaa isku mid ay ahayd markii dambe amba-anaa inay ka dhigeen ijaazada oo ruux hadduu idhaaho amba-anaa fulaan ama amba-anii fulaan macnuhu wuxuu noqday ciddii istilaaxa ku dhaqmaysay inuu ijaaso kaga taxamulay oo wax loo ijaaseeyey ahayd marka amba-anaa iminka lamaba qaydin ee amba-anaa keliya waayo markii dambey shuurowday amba-anaa in ijaasada loo isticmaalo fain qaala hadduu yidhaaho ijaazatan oo amba-anaa uu raaciyo amba-anaa ijaazatan taa uu raaciyo fahuwa axsanu aada bay xaqiiqadii usii caddaynaysaa waayo amba-anaana mutaqadimiintii akhbarana iyo xadahanaa bay si ula wada isticmaaleen bay intoodii badnayd oo may kala farqinahayn arrintiibay inoo caddaynaysaayoo way kaba fiican tahay isagoo amba-anaa keliya idlaaqa wayajuusu waxaa kaloo bannaan amba-anaa waxadahanaa cinda jamaacati min almutaqadimiin qolooyinkii munaawalada kaba dhigay inay islaaba mid tahay quwata samaac ay leedahay samaacii unay laba mid tahay amba-anaa iyo xadahanaa in ijaazadii loo isticmaalay iyadoo laba idlaaqay taasna way dhacday oo cinda jamaacati min almutaqadimiin wax jaa-isa weeye waqad taqadama waxaa inoo horeeyey annaqlu naqlin iyo naqlin aan kaba soo naqlinay can jamaacatin jamaaco culimada kaba mida annahum jacaluu inay kaba dhigeen carda almunaawalati almaqruunati bilijaasa cardigii munaawaladii ijaaso la socday bimansilati samaac inay yidhaaheen waa samaacun waa tidii raggii uu barhkoo tiriyey xaakim inoo tiriyey oo kale magacyadooda ragga qaarkood cardigii munaawalada ee ijaaso laba socday ayay waxay dhaheen mansilata samaac markaa kuwa caynkaasee la samaac bay isku mid yihiin fa haaulaai yaquuluuna xadahanaa akhbaranaa bilaa ishkaal iyaga agtooda waa isku mid marka hadduu xadahanaa yidhaah ama akhbaranaa ama amba-anaa uu yidhaaho agtooda dhib ma laha laakiin waladii caleyhi jumhuur lmuxadisiin waa kana jumhuur lmuxadisiin siay qabaan ay korkiisa kuba sugan yihiin qadiiman wa xadiidan kuwa hore iyo kuwa dambaba annahu laa yajuusu idlaaqu xadahanaa xadahanaa in la idlaaqo walaa akhbaranaa akhbaranaa idlaaqeed inaanay banaanayn kol haddii arrintu munaawale ama ijaaso ahayd bal muqayadan wuxun buu isticmaalayaa iyadoo muqayadoo wuxuu odhan xadahanaa ijaazatan akhbaranaa ijaazatan ee inuu akhbaranaa ama xadahanaa keliya yidhaaho dee ihaam weyn ama labsi weyn baa kuba sugnaan waxaa loo qaadanayaa samaacii ama qiraa'adii baa markaa ay loo qaadanayaayo markaa jumhuurulmuxadisiin waxay qabaan ma banaanee waa in la qaydo qayduun ay noqoto haddii kale oonay qeydkaa ahayn idlaaqa in kuwii hore ayay khaas ku tahay oo loo isticmaalayo kun loobama isticmaalayo wa kaana alawsaaciyu awsaaci wuxuu ahaa yukhasisu mid khaas yeela alijaazata ijaazada biqowli yukhabaraha bitashdiid oo adda istilaax khaasa ay tay in la ogaado uun oo macnaa waxa weeye tii kale wuxuu isticmaalaya akhbaranadii caadiga ahayd markay ijaazo tahay cibaaradu yar bedelaya siiqadii khabaranaa buu odhanaya oo markaa khabaranaa waa awsaaci agtiisa ijaazada uu isticmaal cala kulli xaal taasna waa isticmaal khaasa bal istilaaxooda weyn ee mashhuurkaa ee intooda badana ay qabaan haddii xadahanaa ama akhbaranaa la isticmaalaya hala qaydo weeye oo akhbaranaa ijaaza ama xadahanaa ijaaza hala yidhaaho haddii kale amba-anaa keliya way isticmaaleen ama dee isagoo amba-anaa ijaazatan yidhi hadduu yidhaahana awalanii fulaan ama ajaasa lii fulaanna waa suuradii mucabirada ahayd ee wixii jiray cabiraysay ee waaqiciina hagaag u caddaynaysay iyadoon cidna labsi kuba sugnayn istilaaxna aanad u baahanba inaad adeegsato kale taasna waaba tii bal umuurahaas weeye cindiladaa wixii loo isticmaalaya alqismu alkhaamisu qismigii shanaad ee aqsaamtii taxamulka kaba midi almukaatabatu mukaatabadii weeye aqsaamtan dambe ishkaalaadkii kuwa hore ijaazaadkii waxyaalaha silaan iyo kalaamkii badnaanmaba laha waa umuure iskaba cad waa qoridii wax la isu qorayay waatan suuradeediio bian yaktuba waa inuu qoro ilayhi ila daaliba ama shaksi kale oo sheekh kale bishayin shay min xadiidihi xadiidkiisa ka mida uu qoro fain adina lahu hadduu u fasaxo fii riwaayatii warintiisa canhu isaga xaggiisa uu kaba wariyo fahuwa kalmunaawalati almaqruunati bilijaasa wuxuu noqonayaa munaawaladan ijaasa ay laba socoteen kaba soo baxno kaluu noqon wain lam takun macahaa haddii aanay ahayn mukaatabada ama kitaabada maceeda ijaasatun idan riwaayadii laysu idmay iyo ijaaso faqad jawasa kitaabadaa keliya uun waxa baneeyey alriwaayata biha in wax lagu wariyo ayuubu wa mansuurun walaytho wغayr waaxidi min alfuqahaaءi الshaaficiyati wاlusuuliyiina wahuwa اlmashhuuru waa qowlka mashhuurkaaba wajacaluu waxaanay kaba dhigeen dalika kitaabadan ama mukaatabadan aqwa mid ka xoog badan min alijaazati اlmujaradati ijaazadii mujaradada ahayd kaba xoog badan waqadaca almaawardiyu maawardiy isagu wuxuu jasmiyuu gooyey bimanci dalika inaan kitaaba aan idan lahayn wax lagu warin karayni laakiin qowlkaas baaba hore oo mashhuura waxay tahay horta halkan asaniidda ayaa waxa dhacdoon kuba aragnaa oo dee asaniidan bukhaari waxaa la arkaa meel sheekhadiisa meel keliya ayuunbaabay dhacday sheekh sheekhadiisa ka mid ahaa uu yihi kataba ilaya fulaan meelun muslim asaniidda dhexdeeda waa inta badan waa isnaadka dhexdiisa meelo tacaduday ayay saxiixa muslim ay kuba sugan tahayba oo meelo tacaduday bay taasi kuba sugan tahay oo waxa weeyaan cibaaradana waxaa dhacday inuu yidhaha kataba ilaya fulaan hebel baa ii soo qoray axaadiistiina uu sheegayaa kataba ilaya fulaan xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan markaasaa matniga xadiidka bal markaa laba sheegaya dee kolleyna waxaa adigu ay shardiyaan ruuxan loo qorayo ee kitaabadan waraaqdani ay gaadhaysa axaadiistu ay ku qoran tahay inuu dee ku kalsoonaado khadkii sheekha inuuyuu garanayo ama sheekha khadkiisii ama kan kaatibka ah ee haddii ruux kale qorayna oo kitaabo ay meesha soo gashay ruux kale qoronu sheekhu gacantiisa ku qorina kolley waxaa loo baahanaya ruuxaasi ruux hiqaa oo lagu kalsoon yahay inuu yahay taas baa loo baahanaya bal marka hadday taasi dhacdo oo bal haddaba haddii markuu axaadiid bal kaba soo qaad dee saxiixa muslim waata aan leenahay way soo noqnoqotaaba asaaniidda dhexdeeda bukhaarina meel bay dhacday kataba ilaya fulaan oo sheekhiisii uu saa adigu sheekhiisu uba soo qoray meeshaasunbay dhacdayba horta bal sheekhadiisa markan eegno hadday laba socoto markuu axaadiistii dee nin kula joogaa loo qori karaa nin kaa maqanna waa loo qori karaa markay gaadho inay laba socoto idan uu leeyahay axaadiidtaa hebel iyo hebel sidaasaanu u maqlay oo sidaasaa sanadkaygu yahay iga wari iyada waxay noqonaysaa dee ijaazadna way jirtaa bal axaadiistiisii munaawaladii oo kale waa dhiibidii aynu soo marnay kitaabka laysu dhiibayo kaley la mid noqon marka kaasna kalaamkeedii waan soo aragnay waana weji taxamuloo xoog badan oo saxiixa haddii laakiin axaadiistii unbuu u qoray wuu ogeysiiyey uun oo uu qoray inuu dee hebel kaba wariyo ina lama socoto idan oo kale uu riwaayo uu idmayo ijaazo taa waxay leeyihiin oo culimada uu kaba soo naqliyay dee ama rag banaynayo rag imika uu barhkood inoo tiriyey ijaaso keliya wax laysu ijaaseeye kitaabadan dee faa'iidadeedu maxay tahay haddii aanu axaadiidta markuu ogeysiiye kaga warin karahayn oo waxay la in kastaba yaanu u fasixine waa kitaabadii iyadna wej taxamul weeye waxbuu ku warinayaa walow dee cibaaradu u odhanaya ay tay saa asaaniidaba aan ku aragno kataba ilaya fulaan eenu xadaanaa fulaan ama akhbaranaa fulaan odhanayne kataba ilaya fulaan uu odhanayo bal taas uu ku warin karaa taas buu leeyahay xataa idan la-aan waana tan dee aymadii waaweyneyd barhkood ayuub sakhtiyaani oo dee taqwadiisa iyo cilmigiisa iyo waracnimadiisa iyo wixii laba ogaa iyo mansuur isna waa ina muctamiroo dee marka leega waa rag marka leega raggii camal iyo cibaadaba ilaahay wada siiye cilmi wada ahaa raggan uu inoogaba soo naqliyey rag tacadudayba bal markaa taasba weeye masaladan oo waxbaa lagu warin karaa weeye taasna dee kutubtana way nooguba sugantay taan wajawasa way baneeyeenoo ama uu baneeyey allaythu layth ibnu sacad iyo wa mansuurun mansuur fi lmukaatabati mansuur ibnu lmuctamir weeye wixii la ysu qoree mukaatabada ahaa an yaquula inuu idhaah akhbaranaa waxadaanaa mutlaqan iyadoon la qaydinba oo bal weliba labadan imaam iyagu waxaabay qabaan haddii uu ruuxan ama uu ruux kuu soo qora axaadiis axaadiistii ama idanha laba socoto ama yaanay laba soconin waa tan uu ina yidhi waaba lagu warin karaa xataa idan la-aantii in kuwaa nafteeda sheekhii adigoon odhan wuu ii soo qoray aad tidhaahid akhbaranaa fulaan ama xadaanaa fulaan oo waxaad ka maqashay oo kale uu la mid yahay kaas laakiin wuxuu uhi wal axsanul alyaqu laakiin sida fiican ee meeshana u munaasibee ku habbooni taqyiiduhu bilmukaatabati inuu dee san aan asaaniidaba ku aragno uu ku qaydo weeye mukaatabo oo u idhaa kataba ilaya fulaan ama kataba lii fulaan qaala xadaanaa fulaan can fulaan waanay kutubta inooguma sugan tahay saxiixa muslimna koleyna tadribu raawi haddaa u laabantaana mawaadicda waa arki kartaanba isagaaba dee mawaadiica amtilo kala duwan sheega oo saxiixa muslimeen wala axsanu lalyaqu taqyiidu bilmukaataba baltaaba wey intan yare iclaamkan raacina alqismu saadisu aliclaam qismiclaamku waxa weeye waa kan waxa weeyana iclaamku iclaamu sheikhi sheikha ogeysiintiisa uu ogeysiinayo daalibkiisii ana hada alkitaaba kitaabkani samaacuhu maqalkiisii min fulaanin hebel uu ka maqlay inuu yahay inuu hebel ka hor maqlay kitaabkan min gayri an ya-dana lahu isagoon uba idmin oon u fasixin fii riwaayati riwaayadiisani haddii ijaaza ay laba socoto ijaazadii baa meeshii imanaysa ee isagoonay la socon hadalkaas iclaamkaas ah fasax uu fasaxay inuu kaba wariyo min gayri an ya-dana lahu fii riwaayati canhu isaga sheekhan markaa muclimkii maanta waxa ogeysiinaya uu kaba wariyo inuu u idmay iyadoonay laba jirin bal taas baa horta iclaam laydhaa oo iclaamkii uxun buu noqonayaa matalan kitaabkan aan hayno oo dee aad tidhaahid kitaabkan anugu waxaan ka maqlay hebel oo dee sanadkiisina kolley macruuf uu yahay hebel baan ka maqlay isaguna sidaasoo sidaasuu kuba wariyay ilaa mu'alifkiisii dariiqadaas saaban ama sanadkaas baan u leeyahay intaasun baa tidhi wax kale maad odhan marka wuxuu leeyahay hadday iyada ijaaza laba socoto dhib ma laha oo dee ijaazanimadan iyo waa kan uu fasaxay oo ijaazadii bal matalan aan mucayanka ahayn waaba kaba mansilo horeynaya uu odhanaya wixii aan kitaab wariye igaba wariyo oo kale tan dee uu khaas yeelay oo kitaabkan uu kuba khaas yeelay waabay kaba mudnaanaysaa ee marka aanay wax idani laba socon ayay iclaam mujarada uun ay tahay ayay adugu bal markaa kalaamkooda meeshani yahay marka wuxuu ihi faqad sawaqa waxa baneeyey alriwaayata warin bimujaradi dalika iclaamkaa keliya wax lagu wariyo waxa baneeyey dawaa'ifu koox min almuxadisiina waalfuqahaai muxadisiintii iyo fuqahadii kaba mid ah minhum ibnu jurayjin ibnu jurayj baa ragga kaba mid ah waa muxadis shahiir ah waqad daca bihi waxaana jasmiyey oo gooyey sixadiisa oo yidhi waa saxiix ibnu sabaaqi ina sabaaq wakhtaarahu waxaa doortay gayru waaxidin mid wax ka badanoo min almuta'akhiriina raggii dambe kaba mid ah xataa qaala bacdu daahiriyati ilaa ay yidhaaheenba daahiriyada barhkood low aclamahu bidalika hadduu kitaabkaasi inuu samaaciisii can fulaan yahay uu ogeysiiyo wanahaahu uuna diido laakiin can riwaayatii warintiisa canhu isaga xaggiisa uu kaba wariyo falahu riwaayatuhu xataa suuradaa inuu wax ka wariyo waa leeyahayba kamaa low nahaahu si hadduu kaba nahyo oo kale inuu ka wariyo uu lahaa can riwaayati maa samicahu minhu wixii uu isaga kaa maqlay waa masale aynu soo maray oo wax sheekhii aad kaa maqasho hadduu ku leegama warin kartid oo kale uu ka warin karaa baynu soo maray tanna waxay dhaheen iskaba daayeen isagoo dee ka aamusay hadduu idhaaho waa samaacaygee laakiin hayga warinin wuu kaga warin karaa calaa kulli xaalinkani waa qowl iskaba fog bal waxa weeyaan horta intooda badan waxay leeyihiin iclaamkan ogeysiintan keliya wax lays ogeysiiyeen idan la socon wax laguma warin karo waayo waxa suurtagalaba dee imaka waxaan uu fasixi waayey ee ugu idmi waayey isagoo meesha cillo ama khalal jira rkii riwaayadii iyo waxyaalo ama taxamulkii meesha uu jiro inay taa daraaddeedba taa suurtagala marka intooda badan qowlkoodu waxa weeye iclaamka aan idanku la socon iclaam aan ijaaso lahayn oo warramid uun laysaga warramo oo la leeyahay kitaabka hebel baan ka maqlay ama aan kaba dhegaystay ah ruuxan wax lagama warin karo dee waana kan inoo sheegay dawaa'if muxadisiin iyo fuqahaba leh oo iyagudhi bimujarad iliclaam kol hadduu ogeysiiyey dee waa waxbaa lagaga warin karaa taas leh hadda mar dhoweyna waataynu soo marray munaawaladii aan ijaasa laba socon ayuu ibnu salaax kaba soo naqliyey wa min annaasi man jawaza ariwaayata bimujarad iclaam bimujarad iclaam sheekh liaalib waana tantiu inoo sheegay oo waxaa dadka kaba mida ama culimada kuwa mujarad liclaam un yihi sheekhi waxbaa lagaga warin karaa markaa kuwa taa yidhi dee munaawaladii ani idanla socona min baabi awla ayay noqon waa halkan waa kuwii u ishaaraya bal markaa waxay tahay in masaladu iclaamkaas sidee waa waxyaalaha inagu inta badan aynaan isticmaalin awjuhda badankeeda waxa weeyaan aynu ogaanayna laakiin wixii jiray bal haddii iclaam mujaradowna ay tahay intooda badan ima baneeyaan in wax lagu wariyo taas walow awjuhdii tacamulka inoogu soo daran haddii iclaamka idan uu la socdona iyada dee waa shay waa ijaaza unbuu noqonaya weliba ijaazo iclaamkani miise gaar iyo dheeraad gaara uu sii yeelayo waanay jiraan dawaa'if culimada ka mid oo iclaamkaa keliya yidhi ruuxu waxbuu kaga warin karaa waloon dee khabarana iyo xadaana akhbarana iyo xadaanaa odhanahayn ee uu kolley cibaaro arrintan ama waaqaca tilmaamaysa wuxuu uu ku odhan uu sheegay cinda taxamul odhanaya ay tahay ama qowlkan daahiriyadu dee masaladii hore ugala nadiir dhigeenaynu soo maray nin haddaad wax kaba maqasho ku idhaa may kumaan fasaxin ama waan kaala noqday waxaan ku maqashiiyey taasi wax dhacay weeye oo marki tegey ma soo noqonayso lamana noqon karayo markaa tanna ti oo kale ugala nadiirdhigeene laakiin baltan qowlkii mashhuurkaa culimmadu waa qowlkaa hore inaan wax lagu warin karayn dawaa'if culimada kaba mid oo bimujarad iclaam un badnaynaya riwaayadna way jiraan bal markaa laba nooc baa inoo hadhaya wasiyadii iyo wijaadadii oo kolley mala arrinteenuna innaga waxaynuba dee wijaadada dambe ayay isagaba badan yihiinba waa wijaadadaas bay u badan yihiin awjuhdaha hore waa wax inaguba yar eh labadaas in sha allahu tacala cashirka dambe iman ku arki doona allah subxana رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا القسم السابع الوصية وصية أما دردارمكي وهي وقسمي تضباد أقسامتي بل تحملك كمدة وحدة تحملك إدو صحيح يهيو وحانو صحيحين با وصيتنا وكان إنو سورين يوحد بأن يوصي وابا إنو دردار مو شخصي بكتاب كتاب له إساق عصبنادو ليهي oo kaana uu ahaa yarwiihi mid wariya axaadiistiisii uu riwaayada u lahaa ayaa kuba qornay lishaksin shaksi u dardaarmo markaa dardaarankanna wax la socdo idan uu leeyahay waan kuu fasaxay riwaayadii ama waan kuu ijaaziyey ma jirta kitaabkiibuu dardaarmayaa waaba dee tamliik milkisi inuu leeyahay kitaabkaa ninkaasi ha qaato faqad tarakhasa waxaa ruqsaystayoo bacdu salafi bacdu salafi salafka barhkood way ruqsaysteen fii riwaayati lmuusaa lahu kii loo dardaarmay warintiisa uu wariyo bidaalika alkitaabi kitaabkaa loo dardaarmay cani ilmuusii kii u dardaarmay uu kaba wariyo taas bay ruqsaysteen washabahuu waxaanay ku shabaheen daalika kaa bilmunaawalati munaawaladiisu dhiibitaanki aynu soo maray iyo wa biliclaami ogeysiintii biriwaayati riwaayo lays ogeysiinayey oo macnaa tan bay uga nadiir dhigeen munaawaladna waa ruux saynu soo maray dee shaksi kitaab axaadiistiisii uu riwaayada u lahaa ay kuba qorantay uu dhiibayo ruux kale hadday ijaasa la socoto iyadaaba aclaa suwaril ijaasa ahayd baynu soo maray haddii laakiin uu kitaabkii unu u dhiibu gacanta ka geliyu idhaa hebel baan kaba wariyey laakiin aanu odhan igaba wari taasna bal marka ay tahay almunaawala mujarada can ilijaaza dee waa tii aynu soo maray inay yidhaahaan taa laguma warin karo iyo bacdigoodna dee kollay bal waxa weeyaan waa lagu warin karaa hadal baynu soo maray haddaba taas iclaamkuna waa ogeysiintii nooguba dambeysay ee kitaabkani inuu hebel kaba maqlayo oo dee sanadkiisu kaa yahay uu ogeysiiyey isagoon u fasixin riwaayadiisa taas bay ahaydoo iyadana dawaif muxadisiin iyo fuqaho kaba mid ah uu ka soo naqliyey in wax lagu warin karo haddaba tanna nadiir bay taa u tahay oo kuwaasay shabahaysaa bay yidhaaheenoo wax waa lagu warin karaa oo kollayna bal dee amhilo badan malaha wasiyadu ma laha waayo dee wasiyadu asalkeedii marka la leeyahay ruux ama cinda safari ama cinda mowti uu ruux kutubtiisii u dardaarmo se dee maal kale oo u dardaarmayo kale oo milkisiin oo kale weeye kol haddaan idan riwaaye laba soconna dee wax markaa imaka halkan uu ku wariyaa meeshaybama buuqato walow bacdigood san ay yidhaaheen waxaana kole culimmadu ay noo soo naqliyeen oo kutubta taraajimta sida siyar calam nubala iyo keyrkiiba kuba sugan iyo kutubtan mustalaxaba kuwoodan roonroon halkan nin macruuf ahaa oo taabic ahaayoo shahiir ahaa caalim ahaa cabdillaahi ibnu qilaabo la odhanayay ama abu sayd ibn aljarmi ah markaa cabdillaahi ibnu qilaabo aljarmi oo isagu dee markii hore reer ciraaq buu ahaa ee qaadinimo loogu yeedhay daraaddeed ayuu uga tegay waddankiisii oo muddo dee ugaba maqnaa koluu yamaamo tegay ugu dambeyn adigu shaam buu tegay isagoo taasun kaba cararaya halkii buu joogo adigu isagoon weli soo noqon bay halkii geeridu ugu timi xaggaasuu kuba dhintay marka cinda mowtihii buu nin talaamiidiisii waaweyneyd kaba mid ahaa oo culimmadii islaamkana ayuubu sakhtiyaani ayuu kutubtiisii u dardaarmuu yihi isagu shaam buu joogaa nin kala kalena ciraaq waa reer basra ayuubbaa kutubta hala siiyo hadduu nool yahay haddii aanu hadduu dhintayna hala guba buuhi waasuu kuba dardaarmay kutubtii baa shaam laga soo qaado waxaa loo keenay ayubu sakhtiyaani isaguna sheekhiisii maxamed ibnu siriin buu weydiiye uu yihi bal ka waran kutubtan waana sheekhiisin buu isna ahaa wax miyaan kaga warin karaa waxaa la arkaaba axaadiisii uu kaba maqlay inay tahay ama dee taase miyaan kuba warin karaan kutubtaa wax kaga warin karaa intuu markii hore yidhi haa waad ku warin kartaa waa qolooyinkan uu leeyahy way ruksaysteen ayuu haddana markii dambe maxamed ibnu siriin yihi laa aamuruka walaa anhaak anuu ku amri maayo wax ku wari kuma dhihi dee kumana diidayo ha ku warin kumaba dhihi bal kollay waa waxyaalaha dhacay ee dee ay markaas kollay imaka jirta amhilada meelahan ah qaala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu yihi wa haadaa baciidun wasiyadan inay weliba munaawaladii iyo iclaamkii looga nadiir dhigo lagu shabaho waxna lagu wariye aada bay u dheer tahay oo iyagiina dee farqibaa u dhexeeyo isku mid maaha wa huwa markaa ruqsayntan la ruqseeyey in wax lagu wariyaa imaa zallatu caalimin nin caalimo qaladkii weeye waa qalad waa zallo iyo simbirraxasho ama qalad kaba dhacay nin caalima aw muta-awalun amase ruqsayntooda ujeeddadeed may ahayn dee san dee daahirka lagaba fahmaye waa la awilayaa oo ilaa an yakuuna inuu ahaado un mooye bal markaa labada midun bay kaba dhaxaysaa buu leeyahay waxbaa lagu warin karaa wasiyo inay zallo iyo qalad tahay in caalimo kaba dhaco qaladkii ay tahay taasi waa mid iyo in ay tahay hadalkani uu hadal dee la awilayo on daahirkiisa ahayn oon lagu daynayno ujeedadoodu aanaysan dee laga fahmay aanay ahayn lagu xambaaro adigu aanay ahayn oo markaa si ka duwan laguba xambaaro oo la awilo ilaa an yakuuna marka waxaad moodaa cibaarada ibnu kasiir inoo soo dhigtay zallatu caalim aw muta-awal labadaa mid horta weeyaan waxa hadalkan dee bacda salaf ama laga soo naqliyey ayuu leeyahay qolooyinkaas laga soo naqliyay iyadu taa ruksaystay ilaa anna waa arrin saddexaad iyadii baa laga soo reebayaa haddii aan dee ujeeddadu tan ahayn kolle cibaaradii ibnu salaaxna iyo qolooyinkii kale kitaabkiisa ikhtisaariyay sida nawowi irshaad oo kale lafdigan ilaa meeshoo dhamay oo leh ta'wiilkii baaba ilaada waxa ka dambeeyaa si lagu awiilaye lagu xambaarayay oo cibaaradoodu maxay ahayd wa huwa imaa zallatu caalimin aw muta-awalun calaa annahu araada bidaalik oo ta'wiilkiibaa tan ah waxaan ilaada kabada daahirka kalaamkiisaa noqday si wax aanay ahayn ilaadana kuwa hore lagaba soo reebayo ee laakiin ta'wiilka naftiisii baa tan hoo dee inuu u jeedo uun mooyaane an yakuuna inuu u yahay araada mid ula jeeda bacdigaasi bidaalika hadalka waxbuu ku warin karaa mar xusaynta riwaayata warintiisa uu wariyo oo wixii kitaabkaa ku sugnaa uu ku wariyo bilwijaadati wijaadada inoo dambaysa wallahu aclam oo wuxuu leeyahay horta mid ama waa zallo haddii aan taa la odhan hadalkani waa la awilayaayo waa awilan yahay siduu ku xambaaran yahayna waxa weeye ninkan ruqsaystay ama bacda selafkan ruqseeyaa ujeeddadoodu waxay ahayd ma aha inuu leeyahay wasiyadan buu wax ku warinayaayoo u noqonaysa dee wuxuu kaga xambaaran ninkii kaleuu kaga wariye eh arrintu waa wijaadada inoo dambayso waa dee khadkiisii waa ninkan u dardaarmay khadkiisii oo uu garanayo markaa dee uu kuna kalsoonyahay inuu khadkiisii yahay markaa taasoo kale isagoon can fulan odhan ahayn ama wax tilmaamaya inuu wax isaga ka wariyey aan laba iman ahayn hadduu idhaha wajadtu bikhadi fulan san inaguba kutubta waa wijaado un waxaan ku warinaynaaye aan wijaadadaasun uu kaga naqliyo idhaha wajadtu bikhadi fulan kada oonu la imanuun cibaaro keenaysa si wuxuu isaga kaba wariyo can fulan iyo wax dee tadriis keenaya anuu laba iman dhib may lahayn taasoo kale marka hadduu leeyahay waxaan loo dardaarmay dee khadkii sheekhaasna weeye waanu garanayaa waana khadkiisii markaa waa wijaado baab wijaado ayay riwaayadani noqonaysaa taasi dhib ma laho tan baaba lagu xambaaraya haddaanu taa lahayn oo kaba dhigo sidee ijaazadii anwaacdii uu taxamulaye sanadkiisa ugu soo biirsanayo can fulaan can fulaan odhanaya inay arrintu tahay iyada taasi waxay noqonta zalla ayuu leeyahay haddaan taa lagu awoodan alqism bal markaa wasiyadna waa taa alqismu athaaminu qismigii sideedaado waa qismigii ugu dambeeye alwijaadatu wijaadadii waye waa helidii ama waa wijaadadii horta isagaanay noo tacriifin oo lafdigan wijaadana waa master laakiin waa master muwallada ayay yidhaaheen culimadii oo ujeedadu carab lagama maqlin carab wijaado may isticmaalin mar dambey dadkii ayay laba yimaadeen dee waa waqtiyadii waxyaalahana soo baxeen bay masterkan samaysteen lafdigan wijaado oo sida dee samayntaas u keentayna waxay arkeen carab oo ficilkan wajada yajidu oo macaani kala duwan leh macaanidiisaas ay carabi ku kala saartay masaadirtiisa kala duwan oo hadday tahay wajada daallata oo kale oo baadidii buu helay oo kale mastarkeeda wujdaan baa dee luqadii carabeed ay tahay haddii wax kaloon mee daallo ahayn oo shay kalau asiiba iyo waxyaalaha ay tahayna wajada wujuudan waa wujuudka waa tintaan lafdigan wujuud ee macruufka haddii ay tahay kaba soo qaado wajada oo ah macnaa uu cadhoodayna wajada uu cadhoodayna taas wajada yajidu mawjida ayaa masdarkeedu noqda bal jacayl iyo qaninimada way ku yimaadaanoo midna jacaylkaoo kale wajdan buu masdarkiisu ku yimaadaa qaninimadana wujdan buu ku yimaadaa intuna waa wajada yajidu markay arkeen haddaba carabo taas dee macaanida kala duwan ee ficilkani leeyahay masaadirtii ku kala duda ayay iyaguna wixii uu ruuxu nin kale uu garanayo ama kaba horeeyey ama uu laba kulmay oo kitaabadiisii iyo khadkiisii uu garanayo khadkiisii dee uu kaba helay ayay ka cabireen masderkan wijaada ay yidhaaheen ee marka hore in maaha masder ay carabi ku hadasho waa muwallad saasay macnihiisu yahay wa suuratu haddaba suuradeedii waxa weeyaan wijaadada an yajida inuu helo weeye xadiidan xadiid uu helo aw kitaaban kitaab oo markaa waa xadiid keliyaba ama kitaab dhanba bikhadi shaksin shaksin shaksi khadkii uu kaba helo oo ujeedadu shaksi uu garanayo uu soo gaadhay amaanu soo gaadhin laakiin khadkiisii uu inuu yahay uu hubo ayuu kitaab uu ku qoran yaho dee kitaab dhan buu helaya ama se xadiid biisnaadih isagoo isnaadkiisa ku sugan waa in muhima tani haddii aad kitaabadii aada hesho waxaa dhici karta imaka dee makhduudaadkii barhkood in laba helo laakiin aan isnaad aanu la socono sida taaliifkan oo kale uu noqdo taasi iyadoo dee kolley meeshii inqidaacna waa jiraa walow dee bal markaa taasi waa baab kale ee laakiin sheekhan aada xadiidkan ama kitaabkan aada khadkiisii isagoo ku sugan yaad heshay ayaa dee sanadkiisii uu ku warinayana waa ku sugan yahay oo waa dee isagii baaba dee xadahanaa fulan can fulan can fulan buu xadiidkan u qornay ama kitaabkanba dee sanadkiisii baa ku qorna oo ku warinayeen haddaba taas oo kale ayaa bal markaa wijaadadu ay noqonaysaayo dee falahu markaa waxa u sugnaaday buu yidhi an yarwiyahu inuu wariyo shaksigaas waa kan waajidkii kii uu khadkiisa saaxib alkhad canhu xadiidkan ama kitaabkan calaa sabiili xikaaya maaha inuu si dee wax tilmaamaya uu kaga wariyo inuu isagii dee uu isagu ka wariyo kaba maqlay wax keenaya ama waxa weeye kol haddaanu ijaaza hadduu la socoto intuu khadkii helay uuna ijaaseeyo taasi ijaazadii aynu soo marnay bay noqon tan marka aanay taasi jirin waa waramid uu isagii ka waramayo oo fa yaquulu muxuu odhan wajadtu bikhadi fulaan waa kol hadduu ku kalsoon yahay wey haddaan la hubin iyadoo cibaarada ama isticmaalayo ee hebel khadkiisii waxaan arkay dee in badan baan culimadana kuba arkayna iyagoo cibaaradan isticmaalo kutubtoodaba iyagoo nin kale wax ka soo naqlinaya khadkii hebel baa waxaan ku arkay oon kaba helay inuu yidhi xadahanaa fulaan oo halkan waxaa culimmadu diidantoon inuu yidhaaho dee can fulaan adigii uu kan waajibkii xadahanaa fulaan can fulaan saas uu yidhaaho amase qaala fulaan iyadoo ay meeshii iihaam kuga suganya qaalana waa ti aynu soo marray alfaadaha dee kolkol itisaal laga fahmi kara laakiin aan ku caddayn inay tahay sida can oo kale qaladaasi hadday keenayso in loo qaato si wuxuu isagii kaba maqlay oo kale iyadna taa baabkeed bay noqon bal markaa laakiin wajadtu bikhadi fulaan ama qara'tu bikhadi fulaan qaala xadahanaa fulaan iyada taasi waa cibaaro dee si xaaladii unbuu caddeeyey taasi waa caadi xadaa fulaan wayusiduu markaasaanu isnaadinaya isagii dee halkii isnaadkiisii tixi wayaqacu hada taasi waa dhacaa buu yihi akara in badan fii musnad ilimaam axmed oo yaquulu ibnuhu kitaabka axmed baa in badan ku sugan yaho welibana yaquulu ibnuhu inankiisa wuxuu yidhahaa cabdullaahi cabdullaahi ibnu axmed wajadtu bikhadi abi xadahanaa fulaan eeg waa inankiisii waana raawiyadii kutubtiisa ama ninkii warinayaba kutubtiisa kutubtiisa aada u soo wariyey weeye waana khadkii aabihii uu garanayo aabihii oo sheekhiisii uu raawiyadii kutubtiisanayay haddana dee muu banaysan markii wixii uu isagu kaba maqle uu aabihii ku dul aqriyay ama uu ka dhagaystay mooyaane wixii uu khadkii aabihii kuba arkay ee uu hayey isaguba uu kutubtan uu warinayay ahaa tii muu odhan imaka saa kuwan kaleba uu leeyahay xadahanaa abi ama can abi taas uu odhanayo muu odhane cibaaradan buu isticmaalaa wajadtu bikhadi abi aabbahay khadkiisii waa imaam axmed axaadiis baana jirta kitaabkan musnadka la yidhaah ee imaam axmed leeyahay axaadiisa inteeda badan isagaa warinaye laakiin ziyaadaad inankiisu warinayaana way jirtaayo ziyaadaadka cabdulaahi lagu magacaabo bal markaa cibaaradan butajadtu bikhadi abi xadahanaa fulaanan wayasuuqu alxadiida markaasuu xadiidkii iyo sanadkiisiiba dhammaynaya bal taasi waa mid walow an yaquula ruuxaas waajidkii waxaa kaluu leeyahay inuu yidhaaho qaala fulaanan laakiin goormuu taa leeyahay idaa lam yakun fiihi tadliisun yuuhimu luqiya dee nin uu soo gaadhay oo sheekhiisiiba ahaa hadduu qaalo wax kaga soo naqliyo waataynu soo maray dee haddaanu ninkan tadliis lagu aqoonin in lagu xambaarayo itisaal laguma xambaarayo ee tadliiskii unbaaban itisaalka lagu xambaarayn marka taasi hadday tadliis keenayso qaalo ma odhanayo laakiin aanu sooba gaadhinba ama la ogyahay inaanu laba kulmin hadday khadkiisii uu qaala yidhaaho fulaan iyadana baasi kuma sugno waayo tadliis halkan kuma sugna idaa lam yakun fiihi tadliisun haddaanu qowlkaa ku sugnayn tadliis yuuhimu luqiya ruuxa mootiinaya ama ka dhigaya si wuxuu laba kulmay qaala bnu salax ina salaax baa wuxuu yidhi wajaasafa bacdu marhkood baa dee iska hadlayn mujaasafada horeynu usoo marrayo haddii hadal la yidhaha jaasafa fii kalaamihina san horeba usoo sheegnay waa ruuxu marka uu hadalkiisii isagoon ka fiirsan iska yidhaaho oo kale arsalahu calaa gayri rawiyi oo kale haddii laakiin layidhaha jaasafa binafsihi oo kale iyo oo markuu naftiisa khatar geliyo aabbayeel la-aan wuxuu iskagaba dhaco dee laga yaabo inuu kuba halaagsamo mujaasafadii waa mukhadaradii oo kale imika halkan dee hadalkan oo kale waa shay gees kale dee sharcanna wax toosan maaha oo waa arrin aada u qaldan xaggan kalena waa hadal iyadoo de inay markuu waxan uu yahay aan lagaba fiirsano ruuxaasi iskaba yidhi un bal ciddii iyadu tani kuba dhacdo barhkood baa adigu halkan dee ku dhacay waxaa adigu kayru dee mubaalaad la-aanta ay kuba sugan tahay ama mujaasafadii oo waatan mujaasafadii fa adlaqa fiihi waa idlaaqay xadaanaa fiihi fi lwijaadati xadaanaa aw akhbaranaa wantuqida dalika calaa facl aduu barhkooda horaa la arkay faacilkiisiina waa lagu bushiyey oo nin isxaaq ibnuraashid la yidhaahba isagoo magaalada rayi la ydhaah mar uu galay ayaa wuxuu yidhaha la yidhi dee axaadiisu warinayo xadaanaa zuhriyo zuhri baa waxaa la yidhi dee ayna laqiitahum halkaad zuhri kulaba kulantay oo wuxuu yidhi lamaan kulmine wajadtu kitaaban lahu fii beyt lmaqdis oo kitaab uu leeyahay isagu ayaan baytulmaqdis kuba arkoo dee axaadiidan aan kaba warinayaa taasoo kale waa tan uu sheegayo ee waa qolooyin waa amhiladu kolley iska naadir bay noqon dee qolooyinkii ay taas watiriyeen sa isxaaq ibnuraashid iyo oo ilmaaca qaadiciyaad iyo kuba sugan arrintaas iyo dee shuraaxda alfiyada oo kale iyo haddaba in barhkood baa taa laba yimiyo iyagoo arrintuba ay wijaado tahay xadaanaa ama akhbaranaa fulaan yidhi wantuqida dalika calaa faacili ciddii bal markaa waxaa samaysay waa lagu bushiyo culimmadu taa way ku inkireeno way kuba bushiyeen walahu an yaquula waxaa kaloo ruuxii uba sugan dee kollay wijaadada horta dee waqtiyadan dambe o dhan ilaa waqtiyadoodii hore suu dee imaka odhan doonaba in ibnu salax dee inta badan shuruudii riwaayadu way naadir bay noqotay ama maba jirto waxaan aan haynaaba inta badan waa dee mujaadaadun waxa bal haddii waktigan aan eegno dee akbar alculamaa fii hada zaman iyo wax kuba dhowaa ama in in badanba kaba horeysayba riwaayadoodu intooda badan waa ijaasahun asaaniidda jirta oo dee imakaba dee sabatyaal badan baa jira iyo asaaniid iyo waxyaalo badan baa jira ee waxay u badan tahay un waaba dee ijaazaadkaasa u weynoo walo dee nooc wijaado aan hayna laakiin ijaazaadkaa weeye waxaa lagu waryahay laakiin dee waa naadirba in la helo samaacii mutasilka ahaa iyada taas in la helo oo kitaab dee ruuxii ilaa halkan sheekhiisii ama samaac dhammaan waxaa jira un waa ijaazaadba dee qaybna waa wijaadaadkan ama waxa uguba badanoo horta bal taas bay ahayd suncaani oo kalea dee qad aradna asamaaca lakin lam najid lakin carifan bihi fi lbiqaaci farajacnaa ila lwijaadati wa minha natalaqaa siran samaacalyaraaci falisaan lasfaari tumliy wa minhaa waay bal markaas hadallo saasoo abyaad u lahaw kaba cabiraya dee waan doonaynay samaace laakiin cid taa markaasn looguma xidhiidho ama garanaysa marka waynaan wijaadadaas aan uba laaban horta wijaadadu waa waxa aada iyo aada uba badan ee muhimku laakiin waa cibaaradii lagu soo naqlinaya iyo markan uu ruuxu leeyahy wajadtu bikhadi fulaan ama taasoo kale dee inuu yahay kitaabkaasi kitaab saxan oo la og yahay inuu khadkii fulaan yahay oo taa la yskaba hubsayo umuura saasaa jirta haddaba walaho an yaquula inuu yidhaaha ayaa ruuxii u sugan uu leeyahay fii maa wajada wixii uu helee min tasniifi ruuxa tasniiftiisa ah oo dee bikayri khadi laakiin khadkii aan ahayn dakara fulaan hebel wuxuu yii sheegay waqaala fulan aydan oo imaka kitaabkeeneen oo kale ibnu kasiirkan haddaad doonaysa inaad wax ka soo naqliso dee intaad hadalkan qorto mu odhanaysid wajadtu bikhadi ibni kaiir khadkii ibnu kaiirba maaha maba aha khadkiisii bal waxaa dhici karta nusqooyinkii laga mudbuceeyey inaanay khadkiisiiba kuba sugnayne nusqooyin dee iyaguna usuul hore un lahaa inay tahay oo duusadii khadiisa ahaydba dee kuwan xataa kitaabka laga soo madbuceeyeyba aanay ahayn marka aan wajadtu bikhadi fulan la odhanaya waa marka la og yahay ruuxan khadkiisii inuu yahay ee kol haddii aanay taaba ahayno tasniiftiisii weeye laakiin khadkiisiiba ma aha iyada markaa wajadtu bikhadi fulan ma odhanayside dakara fulan iyo deesaan lagaba cabiro ama qaala fulanun baaba la odhan qaala ibnu kaiir iyo wixii lamid a aydonin wayaquulu waxaanu odhan bal taasna weliba wuxuu hubay inuu tasniiftiisii tahay la og yahay weeye wuxuu odhanayaa balaqanii can fulaan fiima lam yataxaqaq wixii aanu xaqiiqsan ama yaqiinsan annahu min tasniifihi inuu kitaabkiisii yahay aw muqaabalati kitaabihi ama kitaabkiisii in la qaabiliyo lagu saxay inuu yahay wallahu aclam oo wuxuu leeyahay bal markan weliba uu jasminayo qaala fulaan ama dakara fulaan odhanaya waa marka aanu khadkiisiin ahayn laakiin og yahay inay tasniiftiisii too dee tasniifahan culimada ee la garanayo inuu kitaabkan hebel leeyahay laakiin haddii bal markaas aanu waxa weeye inuu tasniiftiisiiyay hubin marka ayaanu odhanin oonu jasminin qaala fulana siiqadii tamriidkaa ku wariyo balaqanii can fulaan haba yidhaaho waxaa kaloo laba mida kitaabkani hadduu tasniiftiisii yahay ee waa waqtiyadoodii hore ee muqaabaladii kollay aynu shakliyadeeda qaar sooba aragnay waana yar dambaysaaba aanay dee muqaabalada horeynu meel hore usoo yeer marnay oo kitaabkii nuskhadii marka doonaysa ama xadiid inaad kaba qaadatid waa inay nusqo muqaabalo oo asalkeedii lagu saxay oo la dabdiyoo la hubay inay tahay ee kitaab inta la qoray uun asalkii sheekha un lagaba qoray ama taas aan laakiin lagu lagu sixin oon la hubsan bal inay nuskadani dibqal asli tahay aan la hubsan taasoo kale weli waxaa dhici karta farqiyo inay jiraan saqad inay jiraan ziyaadad inay jiraan marka taasoo kale iyadna in kitaabkii muqaabalada lahayna iyadana balaqani can fulan buu odhana qaala odhan maayo allahuma hadduu dee ruuxu nin aqoon sare leh oo inta badan iyadoo waxyaalahaas qaalay iska wada isticmaalaad maanta beryahan dambe o dhan ama ilaa quruuba waa la isticmaalayay laakiin waxay leeyihin ninku hadduu dee aqoon sare intuu leeyahay halkii saqad jiray iyo halkii taxriif jiray iyo wixii tasxiif iyo nin iska dareemaya uu yahay taasoo kale hadduu iska jasmiyana dhib ma laha bay leeyihin qultu waxaan idhi ibnu kasiir baa leh walwijaadatu wijaadadu laysat min baabi ariwaayati horta hade walow awjuudan taxamulkeen soo haynay riwaayo baabkeed ay ahayd wasiyadiiyo iclaamkiiyo ciddii tidhi laguma warinayana waxay u diidanaayeen waa dee maaha wujaado oo kale looma isticmaalina waa riwaayo haddii loo isticmaalayo oo can fulan uu ruuxu leeyahay taas bay diidanaayeen oo leeyahay maaha baab riwaayo taasna haddaba maaha riwaayo baabkeede wa inamaa hiya xikaayatun wuxun baabay tahay waramid laga waramayo laga xikaayoonayo camaa wajadahu fi lkitaab ma laha anaa wariyey anaa sanoo dee ninkan kumuu dul aqriin kamuu maqlin ijaaza meeshii ma jirto saa daraaddeed maaha riwaayo baabkeed isagu marka uu kaba mid noqdo dee sanadkiisii uu halkaa sanadkaasi ay u noqoto oo hadhowna isagu sanadkaa kuba biro dib looga sii wariyo taa maaha waxa weeyaanu waxay xikaayo ka tahay wixii uu kitaabkan ku arkay ama uu kuba helay taasi waxa weeye waa xaggii markaas saa daraaddeed riwaayadii baa la diidayaa riwaayo maaha waa ama alcamalu camalfalkii biha iyada lagu camalfalayay camalfalku waa maxay xadiidkan ood og tahay ama dee kitaabkan oo bikhadi fulaan oo axaadiis ay ku qoran tahay axaadiistii baa doonaysaa maaha bal iyada riwaayo baabkeed maaha inaad tidhaha wajadtu bikhadi fulaan iyo qaala fulaan aan tadliis keenayn mooye dee wixii keenaya si waxaad adigu kaba maqashay ama sanadkaagii ay tani kaba mid tahay la iman maysid oo dee maaha xaaladii dee saa arrinku ma aha laakiin waxaa meeshii taalla kitaab baad ku aragtay axaadiisan dee ruuxana waad garanaysaa waa ruux lagu kalsoonyahay ruuxan qoray dee maaha markau sanadkiisan uu ku wariyeyna sanad saxiixa weeyo shuruudii qabuulkee kale ayaa meeshii taalla adigii riwaayo umarihida waad aragtay uun axaadiisa caynkaas waa camalfalkaad ku camalfali lahayd taas buu leeyahay camalfalkaa lagu camalfalayo fa manaca minhu waxa diiday isagana daa'ifatun koox kasiiratun badan oo min alfuqahaai walmuxadisiina fuqahadii iyo muxadisiintii kaba mida aw akarihim amase intooda badan oo kolley dee qaadiciyaad iyo cibaaradu kaba soo naqliyey ama halkan waa mucdam almuxadisiin walfuqahaa min almaaliki